bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo muqdisho waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha abriil sannada laba kun iyo sideed iyo tobanka qodobada raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wisaakaydanhayana waxaa ugu waaweyn howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab oo kusii xoogeysanaya gobolada dalka soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka uu sheegay in howlgallo cusub ay ka bilaabeen gobolka shabeellada hoose munaasabada lagu soo dhoweynayay halyeeygii soomaaliyeed cabdi bilo cabdi oo ay ka qayb galeen madax ka tirsan dowladda soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir oo soo bandhigay qorshe cusub oo canshuurtaha looga qaadayo gaadiidka dadweynaha ee magaalada muqdisho akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha taladaha ee waddankaasi masar cabdilfataax al siisi oo helay boqolkiiba toddoba iyo sagaashan codadkii doorashada la tiriyey ee dalkaasi masar iyo shir dhaqaale loogu yaboo hayo dalka yemen oo ka dhacaya xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada jeneva ee switzerland
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan u diyaargarooba warkii oo faahfaahsan waxaa sii kordhaya howlgallada militariga ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab oo ka socda qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya iyadoo dhowaana dagaal ka dhacay gobolka shabeellada hoose maleeshiyaadka al-shabaab looga laayay horjoogyaal ee maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab taliska militariga soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan howlgallo cusub oo ka dhanka kooxda al-shabaab gaar ahaan gobolka shabeellada hoose cali axmed shiikh ayaa faahfaahinaya
gaashaanla sare xasan maxamed abuukar taliyaha ururka lixdanaad ee guutada lixaad ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose oo waraysi siiyey raadiyo muqdisho waxa uu sheegay in dhowaan la bilaabayo howlgal saf ballaaran ah oo lagu qaadayo deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose iyo guud ahaan sidii maleeshiyaadka looga tirtiri lahaa gobolkaasi meele ay kaga sugan yihiin taliyuhu waxa uu sheegay in arrintan dhowaanba la bilaabayo ciidamada qalabka sida oo soomaaliyeed ee nabadgelyada xasilinaya iyo kuwa dalka cadowa ka difaacaya ay nabadgelyada wax ka sugaan ay dhiiradaan aan ummadihi adduunka u shacabka waanala dhaafay dariskii iyo ummadihi o dhan waana dhaafay nabadgelya daraana nalagu dhaafay innagayna noo taallaaye nin noo yimid oo waxba nagu tari maayo taageero unbuu kuu samayn karaa laakiin baahidaada ma dhammaystiri karo shacabka soomaaliyeedna dhiiranaanshihiisa iyo xogta uu bixinaya iyo gacansiinta ciidanku waa midda keliya ee guulaha dhammaystiran keeni karta anigoo ku hadlahayo madaca ciidanka ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaanu howlgal ballaaran oo nabadgelyo sugid iyo dib u xoraynta qaranka soomaaliyeed iyo dhulalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyed la dullaysanayo inaan heriira ka dulqaadno diyaar baan u nahay wax badan baad dhawaaqa iyaga maqasheen howlgalladu siyaabo kala duwan bay u socdeen laakiin midda tani waa mid ballaaran
raallihaada dhegeystayaal codkaasi si qalad ayuu inkugu soo gudbay taliyaha ururka lixaad ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose waxa uu sheegay in dadka shacabka ay ka codsanayaan inay garab siiyaan dadka amase ciidanka si howlgalkooda ay si ay howlgalkooda usii wataan ciidanku
shacabka soomaaliyeedna ay qayb ka yihiin haddaba guulahaas ilaahay fadligiisaa lagu helay nasrigiisaana lagu helay ilaahay ninku guusha siiyaana guulaysta laakiin la shaqaynta shacabka soomaaliyed ay ciidanka la shaqeeyaan baa lagu gaaray xog helaa tale hela talada iyo xogta iyo gacansiinta yaa sabab u ahayd sababaha guushaas lagu gaaray cabsida iyo iisheega iyo guulguulka beenbeenta ah oo khiyaaliga ah oo ayna ku hayaan iskaa maxaa matarayso qof walba markii malageegaluu dhimanayaa ka hor ma dhimanayo inaad ku dhiirataan nabadgelyada dalkeenna iyo dhismaha qarannimadiinna oo wadc maantayto fursadda aan haysana ka faa'iidaysanna waa laga maarmaan annaguna haddaanu nahay ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaanu doonaynaa nafteeda inta u hartay inaannu howlgalkaas ku dhammaystirno soo socda
waa tahay dhegaystayaal codkaasi aad maqlaysaan waxa uu ahaa abaandulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed genaraal canood munaasabad lagu soo dhoweynaya halyeeygii soomaaliyeed ee cabdi bilo cabdi oo ay ka qayb galeen madax ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa lagu qabtay muqdisho sida uu warkan ku faahfaahinaya sugaal macalin maxamuud wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya qadiijo maxamed diiriye oo ay weheliyaan qaar ka mid ah wasiirada isboortiga ee maamul goboleedyada wakiilo ka socday maamulka gobolka banaadir xubno matalaya xiriirada isboortiga dalka iyo mas-uuliyiin kale ayaa xalay ka qayb galay kulan soo dhoweyn ah oo loo sameeyey orodyahanka soomaaliyeed ee caanka ah cabdi bile cabdi oo muqdisho dhowr oo muqdisho dhowr iyo soddon sano kadib soo gaaray munaasabada casho sharafta ah oo ujeedkeedu ahaa dhiirigelinta iyo soo dhoweynta orodyahan cabdi bile cabdi waxaa ka hadlay dad taariikh ku leh isboortiga dalka kuwaas oo ka sheekeeyey halgankii iyo magacii uu soo hooyey orodyahan cabdi bile cabdi gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani siciid carab ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay soo dhoweynta ay wasaaraddu u samaysay
ee hadhayshay meeshii la rabay in ilaahay ku aadiyo oo ahayd momentigan inuu ku soo aado cabdibile oo waddanka koob iyo soddon sano ka maqnaa ah waxaan leeyahay inay tahay kaalin uu qof kasta samayn karin laakiin ay macnaa wasiiraddu aada ugu fakartay marka ugu horeysa horta ayadaan rabaa inaan ugu mahad celiyo marka ku xigta waxaan si niyada anoo ku hadlaya magaca xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo kooxyahiisaba aan si niyada usoo dhaweynaynaa oo kaliya laba walaalkeen cabdi bile cabdi oo runtii ka sheekayntiisa iyo waxa uu gaaray aan meeshaan lagu soo koobi karin orodyahan cabdi bile cabdi oo hadal kooban ka jeediyey xafladda ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay isna soo dhoweynta loo sameeyey waxa uuna sheegay inuu ka qayb qaadan doono muddada xamar uu joogo baraarujinta iyo wacyigelinta dhallinyarada wasaaraddu ay u wado runtii kulankani aada iyo aad buu farxadiigu yahay aniga oo keniya jooga ayay wasiiraddu khadiija ila soo hadashay nasiib wanaag wakhti aananba fogeyn ay ii sheegtay inuu jiro isu imaatinkan ballaadhan ee soomaaliya dadkii ehelka u ahaa ilaa gobollada wasiiradii maamul goboleedada iyo intii halkan joogtayba halkan la ysugu imanayo wax ummadda faa'iida u ah iyo isboortkii iyo sidii looga wada hadli lahaa sidii uu meesha uu maanta joogo wixii laga bedeli lahaa sidii sare loogu qaadi lahaa amuraha in lagaga hadlayo waa intii ay jeclaayeen dhegahaygu marka wasiiradda waan ka aqbalay aad iyo aad baan naxariiso uga mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye ayaa xustay in orodyahan cabdi bile cabdi laga faa'iidaysan doono khibraddiisa iyo waayoaragnimadiisa uu leeyahay iyo waayo aragnimadiisa muddada uu joogo waxayna intaa ku dartay in wasaaraddu ay xooga saarayso horumarinta isboortiga dalka orodyahanka heerka caalami ummadda soomaaliyeed iyo magaca qaranka soomaaliyeed ku qaaday biladda dahabka ah dalkiisana ugu soo hooyey isagoo arday ah kaalintaas uu u muujiyey in qarankiisa uu soo gelin karo oo ah ninka keliya oo haysta bilad dahab oo heer qaran ah inaan ku casumo magacayga ka wasiir dhalinyaro isboorti heer federaal iyo magaca wasiirada iyo wasaaradaha kale heer dowlad goboleed gobolka banaadir iyo olombikada iyo xiriirada dhammaan waxay ii tahay sharaf waxayna noo wada tahay sharaf marka inaan dhahno dhammaanteen cabdi bile cabdi kusoo dhawow dalkaagii hooyo soddon iyo dhowr sano kadib wasaaradda iyo wasaaradaha kale iyo gobolka banaadir iyo olombikada iyo xiriirada waxaan wadnay siyaasadii qaran ee isboortiga soomaaliyeed loo dejin lahaa waxaana nagu soo fool leh maalmahan munaasabado kala duwan orodyahan cabdi bila cabdi ayaa sanadku markuu ahaa kunsagaalboqolsideetaniyotoddobadii waxa uu ka qayb galay koobkii orodka adduunka ee masaafadiisu ahayd kun iyo shan boqol oo mitir oo markaa lagu qabanayay magaalada rome ee caasimada dalka talyaaniga kaasoo ku guulaystay koobka asagoo lulaya calanka buluuga ah ee soomaaliya sugaal macalin maxamuud
maamulka gobolka banaadir ayaa soo bandhigay qorshe cusub oo loogu talagalay in canshuurta looga qaado gaadiidka dadweynaha ee magaalada tan muqdisho mar kale cali axmed sheekh
gudoomiyaha gobolka banaadir iyo agaasimayaasha gobolka waxa ay soo bandhigeen maanta qorshe cusub oo canshuurta looga qaadayo gawaarida bielka ah iyo mootobajaajka qorshahan cusub ayaa waxa uu aada uga hortegayaa in lacagaha canshuurta ah ay si qaldan ku baxaan sidoo kalena aan la samaynin warqado been abuur ah oo lacago looga qaado gaadiidka dadweynaha agaasimaha waxda canshuuraha ee maamulka gobolka banaadir maxamed macalin dhicisow ayaa waxa uu sheegay in arrintan muddooyinkii u dambeeyaba uu gobolku ka shaqaynayey in la diiwaan geliyo gebi ahaan wax alla waxa magaalada b h bajaajkuna la diiwaan geliyo marka la diiwaan gelinayo waxaa laga rabaa kow taargada iyo nooca bajaajkaas ay leedahay in la qoro milkilaha qofka iskala bajaajka telefoonkiis xaafadu degmadu ku noolyahay waaxda uga sii noolyahay iyo sidoo kale haddii isagu gaarigii ninkii wato uu yahay isagaa la qoraya haddii darawal u wado waxaa la qorayaa darawal labadaba waa la qorayaa ninkii waxaa la siinayaa qofkaa la diiwaangeliyey oo riboorkaa la siiyey waxaa la siinayaa geed nooca oo kale ah oo unique u ah isaga uusan la qaybsan karin dhammaan qaybaha kale oo isaga lamidka aysan la qaybsan karin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in habkan cusub ee canshuurta looga qaadayo gawaarida bielka ah iyo mootobajaajka uu faa-iidooyin badan leeyahay marka gaadiidka oo dadweynaha ama bajaaj ha noqoto ama b l kaba waxay u adeegaan bulshada soomaaliyeed waxaan rabnaa marka adeega ay bulshada u fulinayeen ayagana in wax alaale wixii khidmo ah oo lagu leeyahay dowladda hoose ay bixiyaan hadda kadibna aysan dhicin qof la dhuuman kara oo haddii qofka xitaa bil la dhuunto maalintii la qabto inay ku waajibayso inuu bixiyo waa aragteen dadka dibadaha tegey waddan wal markaa tagtaan nidaamka casriga ah waa uu ka shaqeeyaa marka annagana magaaladan muqdisho si ay ula tartanta caasimadaha adduunkana waxaa naga go-an inaan adeegyadaas aan hagaajinno dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa ka sheeray sidii loo hagaajin lahaa waddooyinka waaweyn ee magaalada si marka xilliga roobabka la gaaro aysan biyo udhex fadhiisan magaalada gudoomiyaha gobolka banaadir injineer yuriisow iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa sidoo kale ka wada hadlay sida loo dayactiri lahaa bullaacadaha waaweyn ee dhex mara magaalada ee biyaha qaada gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir aadan sheekh cali fiidow ayaa ka warbixiyey waxyaabaha kale oo laga wada hadlay shirka ajadihiisu wuxuu ahaa degmooyinka magaalada muqdisho toban iyo toddobada degmo oo xilli roobaadka markuu roobka uu do-o biyuhu ay fariistaan si wax looga qabto ayuu shirku ku saabsanaa waxaa wax badan laga hadlay ama laysu sheegay roobabka xilli roobaadka degmooyinka biyuhu ay fariistaan si xal looga gaaro oo siday u kala horeeyaan degmooyinka badda
cilwaad ilman oo iyadu ah gabar soomaaliyeed oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ayaa soo dhoweysay xilka dhowaan loo magacaabay ee ah la taliya xogayaha guud ee jimciyadda qurmaha ka dhexaysa antonio guteres cilwaad ilman waa gabar soomaaliyeed waxayna u dhaqaaqdaa ama waxay u ololeysaa arrimaha bulshada ee xuquuqda aadanaha waxayna in muddaa ka howlgalaysay magaaladan muqdisho ee caasimadda soomaaliya cilwaad waxaa dhowaan loo magacaabay inay la tali u noqoto xogayaha guud ah jimciyadda qurmaha ka dhexaysa antonio guteres taasi ay noqotay tallaabo aada u wanaagsan ooy bulshada soomaaliyeed soo dhoweeyeen cilwaad oo ku soo barbartay qurbaha islamar ahaantana wax ku baratay ayaa markii dambe waxa ay go'aansatay inay dib ugula soo laabato dhulkeeda hooyo si ay markaasi uga qayb qaadato horumarka bulshada soomaaliyeed haatan cilwaad waxay markaasi go'aansatay amaba waxaa dhowaantana loo magacaabay in ay ka mid noqoto la taliyaasha dhanka nabadaynta ee xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa antonio guteres ilwaadu waxa ay sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayso arrintan islamar ahaantana magacaabista ay ku faraxsan tahay waxayna la hadashay laanta afka soomaaliga idaacadda b b c da mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ayaa bilaabay in caruurta dugsiyada qur-aanka ay u sameeyaan wacyigelin islamar ahaantana laga wacyigeliyo in kooxaha nabadgiidka al-shabaab ay caruurtaasi ay duubsadaan abuukar maxamed bacaad leh waryahayaga magaalada jowhar ayaanu ka wareysan
waad mahadsan tahay barnaamijkana waan ku dhowahay haddii aan gudogalo barnaamijka magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaan iminka ku suganahay magaaladaha dadku nolol nasaaka ay ku baristeen amni iyo farxad ma jiraan wax dhibaato ah oo dadka ku nool magaalada saaka ay ii sheegeen oo ka dhaca magaalada dhinaca kale haddii aan u gudbo mawduuca ka dhawaajiso oo ahaa mas-uuliin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa maalmahani waxay kormeerayeen iskuullada ku yaal magaalada jowhar oo ay ka wacyigelinayeen dhalinyarada halkaasi wax ka baranaysa in aysan ku biirin kooxaha argixisada al-shabaab waxayna u sheegayeen in kooxahaasi ay yihiin qasoodayaal dadka iyo dalka wax adow ku ah waxayna u sheegeen in mustaqbalkooda iyo waxyaabihii iminka ay baranayaan ay haddii kooxdaasi ay ku biiraan ay tahay mid khasaarah maadaama ay yihiin ubixii dalka oo biri bedeli lahaa mas-uuliyiinta iminka talada haysa marka sidoo kale waxa ay ardada ka wacyigeliyeen waxyaabaha muqaadaraadka oo maangaduuriya gaar ahaan maalmahani waxaa hadal haynta magaalada jowhar u badnaa ardada dugsida iskuullada wax ka barata magaalada jor in ay isticmaalaan maanduuryaha loo yaqaano taabuga waxayna sheegeen in taabuga uu yahay mid aada u xun ayna ku habooneen ardado in ay isticmaasho sidoo kale waxaa meesha ka marnayn in maamulka iskoolka iyo waalidiinta ardada dhale ay xariir joogta ay yeeshaan maadaama ay dhacday caruur fara badan iskoolka loo soo diray in aysan aadin ayna xilliga iskuolka lagu hadlaynayo ama waalidka u maleeya in iskuulka oy joogaan ama waxbarasho ay ku maqan yihiin in ay goobo kale ku maqan yihiin marka waxaa arrintaani soo ifbaxday kadib markii deegaanka gamboole deegaanka gamboole u dhow magaalada joog ayaa sina galbeedka dhaca una jira konton kilomitr koox argixisa halkaasi caruur ay ku tababareen si qasab ku keena qaarna ay maskaxda ka hadeen
mahadsanid abuukar bacaadle kulan looga hadlayay dardargelinta amniga iyo maamul wanaagga uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaaladan muqdisho cabdulqaadir cali axmed ayaa faahfaahinaya kulankan uu la qaatay gudoomiye ku-xigeen koowaad amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi maxamed tuulax gudoomiye ku-xigeenada degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa looga hadlayey sidii loo dardargelin lahaa amniga magaalada muqdisho xoojinta siyaasadda gobolka iyo daajijinta maamul wanaagga degmooyinka si bulshada ay door wanaagsan uga qaataan maamul wanaagga gobolka kulankaasi kadib mukhtaar maxamed dhagacad agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka banaadir oo la hadlay warbaahinta qaranka waxa uu sheegay inay ka soo baxeen shirkan maanta waxyaaba muhiim ah arrintan ayaa laga doonayaa inay sare u qaaddo amniga caasimadda iyo wada shaqaynta maamulada degmooyinka iyo bulshada si lagu guulaysto xaqiijinta amniga cabdiqaadir cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu warkan idinkaga imanaya jenaraal cabdifataax al siisi oo isaguwa madaxweynaha waddanka masar ayaa helay boqolkiiba toddoba iyo sagaashan cod doorashadii ka dhacday dalka masar ee codadkii la tiriyey natiijadii ka soo baxday doorashada madaxtinimo ee dalka masar ayaa noqotay mid aan ka nixin dadka masaarida ahi amaba dunida inteeda kale waxaana la saadaalinaya goorsii horreysayba inuu guulaysan doono jenaraalka doorashada waxaa durbadiiba cambaareeyey dadka naqdiya siyaasadda hogaamiyaha militariga dalka masar isagoo helay toddoba iyo sagaashan cod boqolkiiba codadkii la tiriyay ee doorashadii ka dhacday dalka masar waxaana dalka masar uu hogaamin doona afarta sano ee soo socota ku dhawaaqida natiijada kama dambeysta ee soo baxday maalinimada isniinta ayaa guddiga doorashada dalka masar waxa uu sheegay in dadka sida uu ugu soo baxay ay ahaayeen waa dad aad markaasi amaba in doorashadu ay ahayd mid si weyn looga wada qayb qaatay islamar ahaantana natiijadii ugu dambeysay ku dhawaaqeen ay ahayd mid guusha ay siisay madaxweynaha waddanka masar cabdilfataax al siisi ugu dambeyntiina shir dhaqaale looga uruurinayo waddanka yemen ayaa lagu wada inuu ka furmo xarunta jimciyadda qurmaha ka dhexeysa ay ku leedahay magaalada geneva ee dalka switzerland qaramada midoobay ayaa waxa ay rajaynaysaa in lacag ay u ururiso dadka dhibaataysan ee ku sugan waddanka yemen oo xaaladaha bini aadanimo ah haysato waxaana la sheegay amaba la qorsheynay in lacag gaaraysa labaatan iyo laba milyan waa in labaatan iyo laba milyan oo qof oo ka mid ah dadka ku nool waddankaasi yemen ay haysato dhibaato aada u xoogan oo dhanka bini aadinimada ahi waxaana la qorsheynay lacag dhan saddex milyan dhibic waa saddex dhibic afar milyan oo qofna ay yihiin kuwa markaasi sanadkii lasoo dhaafay ay u bahnaayeen gargaar bini aadinimo xaaladda guud ee waddankaasi yemenna ay tahay mid aad u sii sarraysa hase yeeshee qaar ka mid ah waddamada deeqaa bixiya ay oo ka qayb galaya shirkaasi waxaa la filayaa inay iyagu ayaboohaan dhaqaale loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka xaaladaha bini-aadanimo ku haysta gudaha waddanka yemen colaadaha dalka yemen ayaa waxa ay burburiyeen noloshii dadka iyo horumarkii intuba adeegyada sida cunnada biyaha iyo weliba shidaalka iyo waxyaabo kale ayaa aada looga baahan yahay gudaha waddankaasi yemen kumanaan qoys ayaa barakacay kuwo kale waa ay dhinteen xaaladduna way cakiran tahay warkii dunida waa inaga inta anigoo cali cabdulqaadir cali ayaa idinla socodsiinayay aadinku duwa markala farsam yaqaan cabdisalaan mukhtaar